haatanna waa barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxse hadal ka jooga xilkaas weyn ma hanateen howlkarnimo ma qirateen hilinkii wacnaa iyo geedigu halkuu rabay ma hayaamiseen weli waxaad noo horseedeen halkeebaana geyseen waa silsiladii arraweel oo haweenkii ay su-aashaasi ragga soo weydiiyeen sidoo kale waxaan idii hayaa haddii dhagaystay aad hore u maqli jirtay hees tidhaahda haddii beer ku qaybsamo badh baan adi ku siin lahaa kaagana kaagana waan la bixi lahaa caawana waxaan idii hayaa haddaan laysu hagar bixin laysa siin halbowlaha ma hirgala kalgacalkuye qofna weli hankiisiyo hamigiisa gaarkaa maysiri hawaysiga sida hadiyadoo kale hibee waaxyahaagoo habayaasha dhiigiyo ma haneeyey dabadeed hanaqa iyo beerkoo weli hiilka gobonimo naf jacayl ma loo furay waa lamaano xubno ka mida jidhkooda isku bixiyey markii dambena nolosha ku bahoobay sidoo kale waxaan caawa idii hayaa ood barnaamijka cawayska washington ku maqli doontaan jacaylkii oo isna caawa baxnaana u baahan
ogtaydana kugu filan xanaanana waan rabaa dadnaygu xiga dadnaygu xiga
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijyadeennii cawayska washington ee toddobaadyadii hore waxaad la socoteen silsilad sugaaneedii arraweela oo ahayd silsilad buurta daalo ka soo curatay islamarkaana haweenka iyo raggu ay isku weydaarsanayeen ee sugaan haweenku ay arraweelo ugu muujinayeen taageero halka ragguna ay kasoo horjeedeen amaba ay dhinacooga dufaac kaga jireen waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyada oo labo toddobaad oo isxiga ay raggii iskaga dambeeyeen islamarkaana markii u dambeysay magaalada hargeysa maanse oo ugu magacdaray idinkaa ka hawl badan uu ka soo diray cabdilatiif cismaan faarax halkaa dhaafi maayo arraweelo hooyatayey kuwa haatan noolow idinkaa ka hawl badan imise aad hodeen wiil intaad hiilallow iyo heesaa aad u qaadeen qabri aad u hoyseen imisea nin hodan iyo raggii maalka hayn jiray haasaawo been iyo haye aan qalbiga jirin hanti kaga dhammayseen oo heeda daamoon la hadlaya geedaha nin haween yaqaano cilmigooda haystiyo hal iyo laba mid mooye raggu sow hubaashii gacantiinna kuma hoyen hal laydin su-aalaye habla yahow adduunyadan casrigae hayaankaa ma hog baad ku ridaysaan haddaba intaasi kadib haweenkii ayaa soo rogaal celiyey waxaana maanso ay ugu magac dartay halkeebaadna geyseen gobolka togdheer ka soo dirtay iyaduna kaltuun naasir xuseen inamada hadlaayee hoobaanta maasiyo hadallada waxsaar kale nagu soo horaayiyo hal abuuradiiyo horta nabad ma sheegteen maxaad caawa haysaan rag hoggaan la siiyo howlaha adduunyada lagu soo haleeyo haybad iyo waxgarashiyo karti loo hibeeyo sharaf lagu hagoogo inaad tiin haldoora ah horta waan ogsoonahay waxse hadal ka jooga xilkaas weyn ma hanateen howlkarnimo ma qirateen hilinkii wacnaa iyo geedigu halkuu rabay ma hayaamiseen weli maxaad noo horseedeen halkeebaana geyseen bulsho aanay surin oo giddigood hilbiyo jiidh iyo hayb walaala ah halasaha qabiilkiiyo hurintiiyo colaadaha ma ku kala hadlayseen inaan horumar gaadhniyo horu socod ha joogee maxaa kiina heer sare iyo derajo hiigsaday inta aydun hiifteen sida habar dugaagii isu habarwacdeen oo dhulka hoos u jiideen maxaad hooye iyo wiil bogga lagu habaayo ahaaneedka loo dhigay hoobiyo ordaayiyo hubka la isku tuuriyo baaruud holcaysana ku jarteen halbowlaha oo aada hanaqa goyseen hantidii dadweynaha inta aad hadlayseen waxay horaradiinniina hogaaminayiyo haamaanadii kale inta ay habaysteen isu kala hambeeyeen maxaa hooda inanoo loo wada han weynaa inta aad halbowlaha iyo halista goyseen heed u soo dhaweyseen halkeebaana geyseen hadimooyinkiina iyo hagardaamadiinaa dhulka hooyo awgiin weli hibanayaa ciil beri hore wax jiray iyo araweela hooyotaye waxaa haatan joogiyo horta howlihiinnii xaggee baa ku hubiseen loo wada joogaya dhegaystayaala toddobaadka dambe iyo halka ay isla saldhigato mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba cawaysin wacana wanaagsan markana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanan caawa idii hayaa qiso dhaba oo ku saabsan lamaane isku bixiye qaar ka mida xubnaha jidhkooda islamarkaana markii dambe nolosha wehel ku noqday iyadoo qisada sheekadaasina ay markii dambe ka dhalatay maanso loogu magac daray amaba la yidhaahdo naf jacayl ma loo huray haddaba waxaa caawa barnaamijka cawayska washington martii noogu ah abwaan cawaale ismaaciil saleebaan oo ku magac dheer cawaale deeqsi oo isagu maansadaasi curiyey bal ugu horraynba cawaale haynoo faahfaahaya qisadu waxay tahay qisadu maaha maanse malaawaala waa maanso qisadeedu ay dhab tahay kana curatay qiso la yaab leh oo ku dhacday lamaane dhalinyara oo ila deganaa magaalada hargeysa waktigaa waa gartay aan maansada curiyey waa gartay waxaad tidhi markaa naf jacayl ma loo huray
ha muxuu yahay naftaa jacaylka loo huray ma qof baa qof naftiisii u qaaday jacayl daraaddeed horta cabdixakiinow berigii hore waxaynu arki jirnay iyadoo ha malaawaala loo dhigayo laleeyahay dubeerku qaybsamo bar baan adigu siin lahay iyo wax lamida marka iyadoo laysasiiyey oo dhaba ayay maansadu ka hadlaysaa oo xubnihii ugu qaalisanaa inta laba qof isu saareen markii dambena ay nolol wadaageen oo isguursadeen waan gartay marka awal haddii beerku qaybsamo malaawaalaa la odhan jire ma beerkii rasmiyaa la qaybsaday mise xubno kalaa la qaybsaday mayane horta waxa weeye beerka un baynu ku calaamadsanay inay inuu jacaylka qaado ee dee markaan lamaanahan arkay waxaan isiri keliyaha laftoodu manaa jacaylka way qaadaan oo lamaanahani waa lamaane Ayayaye.
qaybsaday laba keliyood oo qura oo kuwa ku wada nool say u qaybsadeen bal haddii aad noo sharaxdo n maasa- eh, qisadu walaal waxay u dhigan tahay waa wiil iyo gabadh laba aabbo oo walaali kala dhaleen oo ilmo adeer ruma ah n isku soo akoray sidii ehelnimo soo wada barbaaray waktigoodii soo qaatay mid weliba gaarkiisa wax usoo dhigtay usoo hana qaaday xilligii barbaarnimada ee la joogay in la manaafacadsado ee tabacoodii ayaa wiilkii qadar baa ku dhacaya ilaahay keenay waxaa xanuun kala soo boodaya labada keliyood n muddo markii lala tacaalay baa lagu talinaya in dalka dibaddiisa loo qaado kadib indiya la geeyey dhakhtarkii markii uu eegay waxay noqotay inaanu iskii isku bixin karin ilaa qof kale xubin jidhkiisa kamida uu usoo saaro oo keliya mooyaane markaas markii dhawaaqa dhakhtarka la helay runtii arrin aada u culus bay noqotay family ahaan iyo wiilka laftiisiiba arrin aada ugu cuslaatay bay noqotay waxaa kaloo mucjiso ahayd cabdixakiin ow lix qof oo ehelkiisa kamida ba isku dayey inay wiilka badbaadiyaan oo keliya u saaraan mid kasta waxaa dhacaysay inay isnoqon waayayeen howlo caafimaad iyo sababo xagga dhiigga oo kale ah dabeetana wiilku marka horramay wuxu uri mar kasta oo qof aanu isnoqon weynaba naxdin baa igu sii biiraysay oo waxaan islahaa dee taadii bay noqonaysaa mar kasta oo uu sii raagana xaggii halista ayuu usii dhawaanayay maadaama oo keliyihii waynu ognahay shaqada ay jidhka uhayaan ay fadhiisteen iyada oo talo ay halkaa taagan tahay oo arrintu aada u adag tahay baa gabadha ay ilmaadeer haayeen oo ku sugnayd dalka gadar baa go-aansatay iyada oon looga soo bandhigin in iyadu iskeed walaalkeeda ay u badbaadiso waan gartay marka iyadaa go-aan ka qaadatay aabaheedo marka iyadaa go-aan ka qaadatay haye si shaksi ah haye marka aabaheedoo la la joogay bay arrintii u bandhigtay aabaheedna uu ugu ugu duceeyey wuxuu ku yidhi hawshaas waan kugu garab taaganahay go-aankiina sidii baa lagu qaatay waan gartay markii dambena ilaahay waa ku guuleeyo sidii bay ugu saartay muddo kadib muddo Hadda- kadib adigu maadaama waalidkeedii raalli ka hayo aabaheed saxeexay inantii indiya tagtay qaliinkii bay gashay labadoodiba iyagoo caafimaad qaba ayay kasoo baxeen waan gartay haddaan ku weydiiyo su-aal kale intaynaan qaybaha kala gelin sidee bay markaa tan dambe ku dhacday way soo badbaadisay En, ma halkii bay ku ekaatay mise sidiiba mise way sii socotay walaal markii ay soo badbaadeen labadoodiba oo runaantii ayda sidaa mucjisada ay hawshaasi u dhacday waxaa dhacday wiilku isagaa go-aanka qaatay oo isiri maxaan ugu abaal celin karaa qofka dee nolosha ii huray ee biimaha intaa leegii galay ee muxuu hayay ii muujiyey hiilka noocaas ee dhifta ah markaas baan go-aansaday buuri inaan albaha kaasi unu lacagna noqon karin mansab kalena noqon karine u noqon karo inaan noloshii wadaagno oonu qoys noqono markaa sidii bay isu guursadeen oo qoys ku noqdeen waa hagaag ha markaa sidii bay isku guursadeen ha waan gartay adigu cawaale maansaad ka samaysay ee la yidhaahdo naf jacayl baan loo huray maxaa adiga kugu dheliyey ama keenay inaad samayso maansadaasoood qisadan ka curiso waayo dee keliya waa la isu saaraa waalid baa isu saara walaalaha isku saara dad qaraabaa waa isu saaraan maxaa adiga kugu dheliyey inaad maansada samayso walaal waxa igu dheliyey horta anigu markii horeba sheekada waan la socday waana ka xumaa inankaa dhalinyarta ah een cidna waxba ka galabsan in lagu xumeeyo xanuunkiisa waxyaabo kale loo fasiro oo bilaadintinimada ka baxsan een dareenka noocaasoo marka horeba igu jiray markii dambe waxaan aad uga helay inay labadii qof nolol wadaagayaan arooskoodii baa hargeysa ka dhacay markaa sawiradii lasoo boosgareeyey mid ka mid ah ee facebooka lasoo dhigay baan arkay oo ay labadoodii ku wada jiraan iyagoo aroosa marka waxay kusoo dhacday haddii maalgelin ama infasman uu samayn lahayd kii ugu qaalisanaa inay inantaasi samaysay waxaa kaloon isweydiiyey labadaa qof haddii aanay soomaali ahaan lahayn oo qowmiyado kale ay kasoo jeedi lahaayeen qisadooda la qaadaadhigi lahaa ee inagu waxayna aynu yeesno oo inaan baahin karin anigoo dareenkaa niyadda ku haya oo sawirkiina sita baan qora asxaaban meel ku ballansanayn baan galabnimo u tegey oo halabuur iyo isugu jiray iyo niman kaleba markaa nin cabdikariin axmed mooge la idhaha baan sawirkii tusoon ku uhi qisada aad baan uga helay kelmad buu markaa igu yidhi wuxu uhi raggii hore hadday joogi lahaayeen halkaasoo kale waxbay ka odhan lahaayeen buuri maanta raggii hore halabuurka ahaa marka kelmadiisii iyo dareenkaygii marka horeba igu jiray baana isla habeenkii baana sheekadii qoray isagii baa ugu horreeyey dadkii aan la wadaagay markaas baan go-aansanay inaan bandhig gaara u samayno faamiligii baan la xidhiidhay waxaan ka qaatay ogolaansho habeenkii waxaanu isku keennay konton lamaane iyo dadweyne gaadhaya ilaa kun qof baan hargeysa deetana bandhig baan u samaynay ee sheekadii waxay noqotay sheeka halhaysla imika oo muxuu ahaye aada u caan baxday waan gartay marka lamaanayaasha maxaad ku doorateen ee inaad konton lamaane isugu keentaan horta dee dhinacna wacyigelin bay ka ahayd cabdixakiin oo qoladeeda muxuu haye doobabka abaan islaa ballamaanayaashaas xoogaa yar xadaseeyaan dabkaas ku furaan sida kalena hayaaye sida kalena maasadu maadaamay lamaana khusayso waxaan islaaday ducada lamaanahana hala qaataan dhiirigelina ha u noqoto oo muxuu haye in la garab taagin qoyskaa cusub ee dhismay oo dhaqan iyo diinba in qoyska la kalkaalo oo hala tuso waan gartay awale marka maansadu maxay odhanaysaa haddaad haddaad tilmaanto maansadu walaal waxay ku bilaabmaysaa diiwaanka hodankee qisadii halhaysliyo heesaha dareen kale hadba baalka lagu qoro haddii qays warkiisa iyo boodheri halkuu dhigay hore loogu daabacay iminkiyo hubsiimada tii ugu habboonayd balankui hibeeye murtideyd ahaaneyd sida uu hadraawibo mahadhada xasuusta le hore maanso ugu dhigay haddaan laysu hagar bixin laysasiin halbowlaha ma hirgala kalgacalkuye qofna weli hankiisa iyo hamigiisa gaarkaa maysiri hawaysiga sida hadiyadoo kale hibee waaxyahaagoo hawayaasha dhiigiyo mahaneeyey dabadeed hanaqa iyo beerkoo weli hiilka gobonimo naf jacaylma loo huray dilba layska beeriyo laba haybta wadamida dadna heerka qoysnimo holashada isugu xiga heegada ma fuuleen beri hore dhallaannimo heesihii barbaarnimo lagu soo habayay iyo waktigii habboonaa iyagoon hanaasiga haabkaba kusii hayn inay hoy wadaagaan ma soo wada hirgeliyeen noloshii hanka ahayd digsiga waxbarashada iyo hilinka tooskaa mid weliba halkiisii ma ka gaadhay heer sare har hirka beegsigiisii hayaanka iyo geediga halkii loogu talagalay ma kusoo hogaasheen waalidkoodii hawlgalay abaalkii ma hidiyeen halka labada gelinaya hadba dhinac u jeestiye ifku waa hantaaqoo kollay hadiimo joogtiyo hagar lagama waaye qadar maw la soo hagay ma haleelay wiilkii nabarkii ma heensaday damaqiyaha feefta iyo hiirraagistii ma kusii hantaaqsamay socodkii ma hawl gabay ma u baahda hiil dhaba dadka ruuxu hagar baxa hilbihiisa soo qala naftiisana hibeeyo biimaha u halis kala mubaashima laga dayey habhaabadkeedii iyo hidintii sheekada dhawa hadal aan la fiilanayn dhawaaq loo han weynaa iyo baaq hubsiimala goobtiima laga helay hadduu dhaaye igdaheeda bili jiray sagaloo hugiis iyo isna haybadiisa ma hurtoo nafteedii ma u hibaysatiisii waa gartay intaas baa malaa inta hore inagaga filata ma waan gartay waa si wanaagsan intaasaynu kaga imanaynaa dabcan dee qeybaha kalena markaa maansada waxay ka hadli doontaa un de kolley noloshooda iyo intii kalaan filayaa ha aad iyo aad aad iyo aad haddaynu maansada intaa kaga nimaadno qeybteedaas hore qeybaha kale kolley dabcan waa tirsan filaya dadweyne way heli karaan haddaan dhinaca kale u gudbo cawaale dabcan marka laga yimaado maansooyin iyo gabayo inaad tiriso heesaha qaarkoodna waad tirisaayo heesa aad curisay ama aad samaysayna waa jiraan hees baa jirta iyadana magaceedaba ankee loo idhaha xanaano xanaanada waxaan maqli jirin de qof baa la xanaanaynaya waxaa la xanaanaynaya muxuu yahay heestaasi maxay ku saabsanta walaal heestaasi waxa weeye waa hees yaro horta kooban xaqaada in la yidhaha faysal muniir dhowaan bay heestu soo baxday mayster cabdixakiin ow waa hees iska hadlaysaa laba qof oo k laakiin midi unug oo midi qaldamay asa kii lagu qaldamay aanu qofkii kala godabu hayn uu weli xasuusan yahay xuma xilliga adag iyo duruufta uu ku jira aanu ku nicin weli uu riil iyo ka sugayo muxuu haaye dhankiisa badbaado uu leeyahay hawsha aan ku jiro iyo duruufta aan ku jiro kaygaad ka arkaysaa iyo sida aan ahay oo uu leeyahay weliba inta aan kuu sheegay waxa ka badan inta aan haabka ku hayo ee aan qarinayo waa garta balaahanintan marka qisadu Aad iyo aad.
een, ma malawaal baa dabcan de heesaha waxaa loo qoraa ama malawaal ama qisooyin dhacay ama waayo la soo maray wuxuunba inta badan salka ku hayaan maxay sheekadu salka ku haysaa sheekadu horta sheekadu ma aha malaawaal waxa weeyaan taxano jacayla baan ahaa cabdixakiin oo anigu baalka waan iska qirtaayo ma idhaan inaan saaxiib nahay bay ku dhacday horta qisadu waa qiso ka mid ah qisooyinkaygii waa garta waxa dhacday habeen habeenada ka mid ah cabdixakiin ow horta in badan baan u arka caashaqa kusoo jirayo muxuu haayey haye anigoo ismahadiyey oo isle oo gabadhii muddo kala maqnayn oo isla waad bogsatay kolka oo ismahadiyey oo isu magaras sacabinaya haye haye baa habeen waxa dhacday anigoo facebookii iska isticmaalayo xilli dambe tahay ayaa waxa dhacday dadka isticmaalaa kolley way garanayaane messengerka waa ka dadka online-kaa facebooku taxaa Mhm.
markaa sawirkeedii iyo magaceedii oo online baan ayaan si kedisa u arkay waan garta marka eh, jacaylku xaq yar buu leeyahay inoo qofkii markaad aragto oo naftaydiiba waxay ku tiri fariin baa lagu soo diray hadda aragti un bay ahayd hawshayduna waxaad ismoodsiisay in fariin ay kuu soo dirta inay fariin ii soo dirtay xagga fariimahana waanu yaro kala xanimneyno cunaqabatayn baa labadeedaba na saarnay waxoogaa fariima lama wadaagin middo haye haye raadin beriyaha haye deetana waan anigoo naxsan baa furay daaqadeydii oo deetana waxaan arkay inaan waxba olinaan anigu isxilqaamay soo naftayda messagii dirtay
facebook ma soo dirina naftaadaa ku dirtay haye naftaydaa soo ii dirtay waan garta deetana facebookyaan ku jiray baa isiri waxo ereygaasa iigu soo horreeyay xurmaa weli ku hayaa deetana heesa inta kale iyadaa is qortay oo xilli aan dhameeyey wallaahi garan maayo anigoo waxaan arkay un intaa qoray haye marka habeenkii baad curisay sheekadaasi ay kugu dhacday ismoodsiisay isla fariinta markaasaan curiyey isla markaan fariinta soo waayey Haye.
baan heestaran qoray erayadeeda markaa maxaa ka mid ah ee een, muujinaya qisadaasi u dhacday eryadeedu waxay leeyihin xurmaan weli kuu hayaa xiisana waan kuu qabaa xasuustii igama tegin xanuunkaad igu ridiye xilliga adag kuguma nicin xaggayga gob baad ka tahay xumaatana kuuma qabo xiskayguna kaama goyn xaggaagana wou nuglahay ilmadu xarfahay qortee dareenka ku xoorisaa xogtaydana kuugu filan xanaanana waan rabaa adaa dadna iigu xiga anigu xarafkaan idhaa afkayga xuskaaga iyo ammaantaaduu xardhaa xaalkayga intaan bandhigay intaan xamilaa ka badan maanaa intaan qarsanaya ka badan intaan soo bandhigayo intaan qarsanayaa ka badan marka qoraal ba u qortay habeenkaa oo qoraalkiima laga soo jawaabay mise ismoodsiintuun baad ku daysay daxkiina horta eh, muxuu ahayey inantu waa inantu waa yaro qurba joogo markaan u diray aan wax israadaha soo yaro oydaa kula oydee na isweedisunba iisoo qortay oo iyada halkaasi ugu joogta
halkaasaa lagaga baxay marka halkaasaa laga baxaa waa hagaag waxaynu wada dhegeysan doonaa heestii een, faysal manuur iyo xanaano
xurmaan weli ku hayaa xiisana ku qabaa xasuustii igama tagin xasuustii igama tagin xurmaan weli ku hayaa xiisana ku qabaa xusuustii igama tagin xusuustii igama tagin xanuunkaad igu ridiyo xilliga ada kugu manicin xagay gagobadka tahay xuma tana kuma qabo xeeskayguna kama goyn xeeskayguna kama goyn kama goyn xanuunkaad igu ridiyo xilliga ada kugu manicin xagay rugubadka tahay xuma tana kuma qabo xiskayguna kama guin xiskayguna kama guin kama guin Mhm. Ah. xagga haggana waa u nuglahay ilmadu xarafka iyo qortee dareenka ku xoogaysa xogtaydana kugu filan xanaanana waan rabaa adaa mm, adaa dadna igu xiga adaa ah, adaa dadna igu xiga xagga agana waa u nuglahay ilmadu xarafka iyo qortee dareenka ku xooraysa xogtaydana kugu filan xanaanana waan rabaa adaa mm, adaa dadna igu xiga adaa ah, adaa dadna igu xiga anigu xarafkaanida afkaygu xuskaagayo maantaadu xardha xaalkayga intaan bandhigay intaan xamila ka badan anigu xarafkaanida afkaygu xuskaagayo maantaadu xardha xaalkayga intaan bandhigay intaan xamila ka badan
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
anigu xarafkaanida